galab wanaagsanna dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waa galab khamiisa bisha juunna ay tahay sannadka magacayguna waa xasan jaamaca wararkana waxaa ugu waaweyn warbixin ayaa lagu ogaaday in qof kastoo austreeliya uu celcelis ahaan shaqeeyo in ka badan sagaal saacadood toddobaadkiiba oo aan lacag lagu siinayn wasiir ka tirsan dowladda federaalka ee dalkan australia ed husig ayaa soo dhoweeyey in dadka israa'iiliyiinta ee la haystay la soo daayey laakiin waxa uu walaac ka muujiyey dadka rayidka ee halkaasi ku dhintay warbixin cusub ayaa lagu ogaaday in shaqaalaha australia ay dareemayaan in lagu khasbayo inay qabtaan shaqooyin dheeraada oo aan lacag lagu siinayn iyadoo celcelis ahaan qofkii shaqaalaha oo australian ahba la sheegay inuu shaqeeyo sagaal saacadood oo dheeraada toddobaad walba oo aan wax lacaga lagu siinayn ururada shaqaalaha ee gobolka new south wales ayaa sheegay in siddeetan iyo lix boqolkiiba dadkii su-aalaha la weydiiyey ay sheegeen inay wakhti dheeraada shaqeeyaan toddobaad walba oo aan lacag ama mushaar lagu siinayn iyadoo hay-adaha waxbarashadu ay celcelis ahaan labiyo toban saac iyo labaatan daqiiqo oo dheeraada ay toddobaadkiiba shaqeeyaan kuwaas oo aan lacag dheeraada lagu siinayn tirada dadka shaqala-aanta ee dalkan australia ayaa hoos u dhacday eber dhibic hal boqolkiiba iyadoo gaartay afar boqolkiiba bisha may taasoo ahayd baa layidhi sidii la filayey macluumaadkan laga soo xigtay xafiiska tirakoobka dalkan australia ayaa muujinaya in bishaasi dad ku dhow afartan kun oo qof ay ku biireen shaqooyinka dalkan australia weligeed sida nolosha uguma adkayn dadka cayrta qaata ee dalkan australia sida laga soo xigtay hay-adda anglicare warbixinteedii u dambeysay oo ku saabsan maciishada dalkan warbixintan ayaa lagu ogaaday in qiimaha waxyaalaha nolosha asaasiga u ah sida cuntada gaadiidka iyo guryaha ay cadaadis weyn saareen dadka dakhliga hoose ee dalkan australia hogaamiyaha mucaaradka dalkan australia peter dutton ayaa wacad ku maray inuu soo rogi doono nidaam lagu hubinayo ama lagu xaqiijinayo da-da dadka isticmaala baraha bulshada haddii ay ku guuleystaan doorashada soo socota ee federaalka isbahaysiga ayaa kordhin doona da-da loo ogol yahay caruurtu inay isticmaalaan baraha bulshada oo uu gaarsiin doono lix iyo toban sano waxaana sidoo kale uu soo rogi doonaa nidaam lagu hubiyo da-da qofka boqolka maalmood ee u horeysa marka uu xafiiska qabto master dutton ayaa sheegay in tallaabooyinkan loogu baahan yahay sidii caruurta looga difaaci lahaa dhibaatooyinka iyo dhaawacyada internetka kasoo gaara ed husig oo ka tirsan golaha wasiirada dowladda federaalka ee dalkan australia ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo in dadkii afduubka loo haystay ee israa'iiliyiinta lagu soo daayey kadib howlgal militari oo ciidanka israa'iil ay fuliyeen laakiin dilka falastiiniyiin ka badan laba boqol iyo toddobaatan oo howlgalkaasi ku dhintay ayuu wasiirku ku tilmaamay inay masiibo ahayd wasiir husig ayaa walaac ka muujiyey sida militariga iyo dowladda israa'iil ay ugu guuldaraysteen inay ilaaliyaan shuruucda bini-aadanimada ayna difaacaan nolosha dadka rayidka ah dhanka hawadana maanta magaalada melbourne waa daruuro iyo saddex iyo toban digrii magaalada sydneyna waa qayb ahaan daruur iyo toddobiyo toban digrii halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayey eber dhibic lixdan iyo lix senti oo lacagta maraykanka ah